waxaan rabnaa in maamul sivil ah oo rasmi oo dadka jubbooyinka wakiilka ah inuu meesha ka ka samaysmaan rabnaa dawladda dhexe soomaaliyana inay doorka maxaanku dhahdaa hogaaminta ee maamul samaysankaas ina iyada leedahaan rabnaa hawshaasna ciddi kastoo nagala khuseysay ama igad hadday tahay ama dalalka dariska hadday tahay ama dadka soomaaliyeed deegaankaas degan oo ay masalayaan xildhibaanadoodii iyo iyaguba hadday tahay waa waan la tashanay daltashiguna wuu socdaa mar dhowna maxaanku dhahda maamulkaasi waa loo samayn doonaa degaankii waa inuu maamul yeeshaa